cudurka duumada wuxuu ka mid yahay cudurrada ay la xanuunsadaan bulshada soomaaliyeed cudurka duumada waxa ay gudbisaan kaneecada nooceeda dhediga ah taas oo ay keentay in ay la xanuunsadaan maleeriyada xilliga roobka ayaa ah xilliyada inta badan ay saa'id kaneecada dadku qaniinto taas oo sabab u ah inay bataan bulshada ka cabata cudurka duumada qaar ka mid ee dhakhaatiirta caafimaad ee ku nool magaalada dhobley ayaa bulshada uga digay cudurrada ka dhalan kara kaneecada magacayga waa maxamed cabdulaahi kana mid eh dhakhaatiirta caafimaadka ku lug leh waxaan ku talinayaa oon ku baaqayaa eh, qoysaska iyo dhammaan magaalada in xilli roobaad weliba waxaan galnay ee aada u xoog badan oo biyihii iyo roobkii badan yihiin marka in liska nadiifiya biyahaas ciddii awood u leh ay biyaha horteeda fadhiya iska kiciso heerka macnaha feejignaanta ee sare loo qaado waxaa kale oo ayadana ka ka dhashay ama saa'idba ah kaneecada ayadana sidoo kale waxaa loo baahan yahay in laga hortago in qashinkii la guro oo dhartii iyo wixii ka baxay guryaha dhexdooda laiska guro in meelaha biyaha ay fariisteen ayadana laiska hagaajiyo in mara kaneecooyinka mataqaanaa la xirta oo oo daaweysan oo kaniinka mataqaanaa lagu daro ee in guryihii laiska buufiyo ayadana mataqaanaa ay u baahan tahay marka xilli waxaan galnay ee wax badan ka dhalan karaan oo kaneecadii saa'id tahay oo wasaqdii saa'id tahay xilliga hadda ayaan ku jirnona tan kasii dhalatay way ka daran tahay magacayga waa aadan cusmaan iyo malaarida gobley waa xad dhaaf waaye xilliyada hadda een, jilaalka waxaaba ka sii daran markuu roobka u da'a ayadoo jilaalkii ay dadka magaalada cunaysay habeen iyo maalin ayaa haddana roobka markuu dhacay kadib waxay noqotay boqolkiiba boqol ayay noqotay Een, xaafadaha haddaad aragto dadka wada qandhan farmashayaasha haddaad imaado malaria imaa la aruurinaya dad maafileen buu ku xiran yahay marka een, biyaha waddada dhulka galaayo iyo alxamdulilaahi een, roobabka faraha badan ayaa keena malaarida waxaa haboon qofka intuusan aadin een, dhakhtar ama doctor u tagin maadaama magaalada ay tahay magaalo oo kaneeco ay tahay inuu micnaha isticmaalo een, marakaneeco marakaneecada badanaa een, qofka way ka caawisaa inaysan ay kaneecada aysan cunin xilligii loogu talagalay hadda dhobley oo kale salaada maqrib markii laga soo baxaa een, kaneecada waxay usoo baxdaa sida taqsidi oo kale aad bay micnaha noo cuntaa meelaha aan ku caawisanayno marka waxaa haboon qofka inuu isku dabiibo marakaneeco een, intuu awoodo habeenkii markuu seexanayo oo kale